weli isla wararkii magaalada muqdisho ayaynu ku jirnaaye wararka ka imanaya magaaladaasi ayaa sheegaya in dab xooggan oo saakayto aroortii ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha uu geystay khasaare baaxad leh qiiqa iyo uurada ka baxaysa suuqa ayaa la arkayey amaba laga arkayay guud ahaan magaalada waryaheenna cabduqaadir maxamed cabdulle ayaa suuqa tegey warbixintanna nooga soo diray dabkan ayaa xilliga salaada subax ee muqdisho wuxuu ka bilowday qaybta lagu iibiyo malabka iyo xalwasoodada ee suuqa bakaaraha kadibna wuxuu si dhaqsaa ugu fiday hareeraha mahraadihii ku dhowaa goobtu dabku ka bilowday mid ka mid a shaqaalaha ka shaqeeya kawaanka hilibka suuqa bakaaraha oo koor dabka intuusan bilaaban ku sugnaa suuqa gudihiisa ayaa uga warramay idaacadda v o a sida dabku ku bilowday walaalnukabaanlii meesha ka shaqaynay orta toban saac labaatan dhimanaa meesha imaaday markaa imaaday meeshii markaa imaaday wax yar markaan jooga ayo toban daqiiqa camal nimankii waardiyaha qayliyeen meeshii dabku ku bilowday meeshaan waaye meesha xabasuudada arkaysa meesha xabasuudada markuu ka bilowday nimankii xabasuuda qaardiyihiyaa qayliyeen meeshii markay qayliyeen meeshaa tegay meeshii markaa tegna dabki iyo hal mar macafiilada iyo hal mar isla kaceenba marka waa ujeedaa meeshaas warka dhinacaas u kacay dhinacaana waxaa gaarsiiyey dabka ninka la yidhaha korontada iyo gaargacanadaas meesha yaaleen aa dabka gaarsiiyey mid ka mid a ganacsatada suuqa bakaaraha oo dabkii saaka ku waayay laba dukaan uu lahaa ayaan kula kulma bartamaha qaybta gubata ee suuqa khaliifa anaa laba dukaana meeshaan ku lahaa waxaana maanan ka bixin karin inta badan dabkaan inta waxay u badan yihin wax hooshadaa dabkii inta badan u jaraya magara meeshaan dab ka bilowday ilaa meesha maacuunta ilaa meesha xalwada dahabyaha ilaa meesha kawaanka hilibka waxaasna oo ku muuqdaan wuu baabi'iyey taliyaha ciidanka beeliska soomaaliya sarreeya gaas maxamed sheekh xasan xaamid oo gaara suuqa ayaa sheegay inay jiraan dhimasho laba ruuxa waxyaalla ka soo gaarsay dabkii saaka ka kaca suuqa weyn ee bakaaraha wuxuuna xuseyn hadda qorsheynaya waddooyin loo furo suuqa si gurmadku u sahlanaado inaan halkan aan uga tacsiyano ummadda soomaaliyeed hantidii ku burburtay suuqa oo runtii aad iyo aad hanti adduunyo ahayd burbur xoog la soo gaaray ilaa ay hadda inta lahaayo geerida ilaa laba qof ayaa la qiyaasaya inay dabku wax ku noqdeen khasaaraha weli lama soo ururin waa warkii hor u dhaca ahaa dad badan oo ganacsatada way nagala qayb qaateen xakamaynta waayo markii dab dhaco runtii qof walba wuxuu u soo orday inuu hantidiisa badbaadsado ciidamadii amniga sugaya waxaa dhib ku noqday in ay kala maareeyaan habkii lagu damin lahaa dabka lagu joojin lahaa iyo habkii lagu difaaci lahaa hantida dadka leh masaafada uu qabtan ilaa iyo dhowr boqol oo mitir iskuweer waaye yacni runtii dowlad ahaanna aan u sii fikirno qaabka ugu habboon ee hadda kadib loo weyneyn lahaa suuqan oo loo heli lahaa haddii wax ka dhacaan jidad waaweyn ee lasoo mari karo oo dabdamiskii ay ganacsatada suuqa bakaaraha kuma cusbo gubashada suuqa weyn ee bakaaraha mana la yimaadaan xirfado ay ku badbaadeen hantidooda faraha badan ee taalla gudaha suuqa waxaa adkayd in gaadiidka dabdamiska ay suuqa gudaha u galaan maadaama waddooyinka ay ahaayeen kuwo cariiri ah gaadiidka dabdamisku waxay biyaha ka soo aroorinayeen meel ka fog goobta dabku ka kacay taasoo adkeynaysa in gurmadku uu soo daaho dabkuna uu sii hulaaqo cabdulqaadir okey v o a muqdisho